ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa lagu soo waramayaa inay galeen magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii ay saaka qabsadeen degmada shalaambood oo shan iyo toban kilomitir u jirta ciidankii iyo madaxdii ururka al-shabaab ayaa la sheegayaa inay ka baxeen magaalada oo ay u carareen dhinaca degmada baraawe mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray wararkii ugu dambeeyey ee magaalada marka naga soo gaaray ayaa xaqiijinayay in ciidamada dowladda kumeel gaarka iyo kuwa amisom ay gaareen magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa haatan waxa ay ku sugan yihiin xaafadda ceelwareego ee magaalada marka iyadoo magaalada markana uusan wax iskorimaada ku dhex marin ciidamada dowladda kumeel gaarka iyo kuwa kooxda al-shabaab oo halkaasi ku sugnaa sannadihii ugu dambeeyey al-shabaab ayaa magaalada marka isaga baxay duhurnimada maanta sida ay v o a u xaqiijisay mid ka mid ah haweenka ku sugan magaalada marka oo sababo ammaan magaceeda u qarisay nimankii halkaan ka talin jirana in badankooda magaalada way ka baxeen dana nimanka dowlada duleedka markay joogaan jabigana aada u kacsan yahay goobihii ganacsiga kulli dhaqdhaqaaq ka jira hadda magaalada marka ma jiro shabaabka goormo ayay ka baxeen magaalada adiga bacdil duhuray ka baxeen inta yaroo meesha ku harsaneed ka hor way joogeen saaxiibe kahor inta aysan shabaabka ka bixin magaalada marka waxay magaalada ku dileen ilaa saddex ruux oo rayid ah oo mid ka mid a la sheegay inuu ka mid ahaa shaqaale hay-adaha samafalka gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir sheekh maxamed siidi ayaa isna v o a u sheegay in ciidamada dowladda kumeel gaarka iyo kuwa amisom ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta magaalada marka haatanna ay howlgallo ka bilaabeen daafaha magaalada marko
magaalada marka anaga gacanta ku hayna ciidanku si fiican hadda maxaa ku kuma sii dhexshaqaasin laakiin kolleytaba difaaciyadii iyo wixii iyo magaalada waxaa la rabaa inaan la argagaxin shacabka ciidanka xoogiisa waxaa nidhi shalagood hala dejiyo kolleytaba hadda wixii ka dambeeya kala qaybinayna insha allah inta aysan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda kumeel gaarka soo gaarin magaalada marka iskahorimaadyo goosgoos ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanada namber lixdan iyo celwareegow wuxuuna gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir siidii sheegay in iskahor-imaadyadaasi aysan wax khasaaraha ka soo gaarin ciidamada dowladda kumeel gaarka iyo kuwa amisom magaalada marka waa istaraatiiji waxayna ka mid ahayd magaalooyinka ay awoodda ku lahaayeen xarakada al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho shacabka dhaca oo ciidamo iska dhiga ayay ahaayeen markaan anigu usoo labisatay ood aragtayba afgooya dhegeystayaal raalli naga ahaada codkaasi waa jenaraal cabdikariin yuusuf dhega badan oo isagoo ku sugan magaalada shalaambood aan qadka telefoonka kula xiriiray ugu horeyna waxa aan weydiiyey bal goorta ciidankiisu saaka ay u dhaqaaqeen dhanka shalaambood iyo halka ay kaga gudbi doonaan
ciidamadu saaka markay ahayd laba iyo tobankii ayay ka soo ruqaasadeen number conton waxaanan hadda ku suganahay meesha la yidhaahdo shalaambood marka wax dagaalama la kulanteen jenaraale wax dagaalama kala kulanteen kooxda al-shabaab intii aad shalaambood kusii socoteen wax iska caabina ma ade waxba kalama kulmin waxaan la kulmay ma jiraan haba yaraate waxaan la kulmay iyo wax dhiba midnana ma arkin wax ku wahaysana ma arkin shacabkii oo caleemo qoyan lagu soo dhaweynaya ayaan aragnay waxaan aada uga mahad celinaynaa haddaanu nahay ciidamada qalabka sida iyo saaxiibadayada amisoomba shacabka soomaaliyeed meel kastuu jiro joogaba iyadoo lagu yaqiinay wadaninimada iyo qiirada iyo geesinimadaba lagu yaqiinay waxaan u arkaynay meeshaan soo maraynay saaka dhul dheer bay ahaayeen meelaha markaan maraynay inay caleemo qoyan iyo sacab ay nagu soo dhaweynayaan meel walbabana sacab iyo caleema ay nagu soo dhaweeyeen xagaa kusii jeedaan hadda marka ay waxa soo dhaweynta kaliftay boocaajid iyo jaadiidka oo ummadda dhibaato iyo caburin ku hayay laakiin balse insha allahu waxaan rajaynaynaa soomaaliya oo dhan mar dhow si deg dega inaan uga nadiifino laakiin jenaraal ciidamadiina laftarkiisa cabashooyin badanaa meelihii aad qabsateen ka timid oo ah in aad dadkii rayidka ahaa ee ciidamadii dhac iyo boob u geysanayaan haddii dadka shala aad dhib ka qaadeen ciidamadiinina ay dhibaato kale ugu sii daraan maxay dadku idinka faa'iideen waxa weeye adeer arrintaas waa baarnay waana helnay horta tuutahaanu meel walbuu yaallaa markaan baaristii iyo dadkii wax suubinayay qabanayna kulli ciidan may noqon intoodii badnayd dad al-shabaab qolada jidiya jaadiidka oo meesha aanu nimaadno shacabka inta dhex gala oo guryaha gala habeenkii tuutaha inta soo qaata shacabka dhaca oo ciidamo iska dhiga ayay ahaayeen markaan anigu usoo labisatay ood aragtayba afgooya sidii ka dhacday waan ka xaalufiyey waana qabtay waanaad ogaan doontaye meel dambe layskuma dhex dhuuman doono ma ahan marka ciidamadayda ma ahan waa ciidamo soomaaliyeed waa dad wadaniya markaa kama suurtowdo inay habar ama hooyadood ama eedadood ay jeebkooda baartaan waxa jeeb baarashada iyo dhibaatada wada waa kooxahaas oo dadka raba shacabka iyo ciidamada inay iska hor keenaan ayagiina waa qabqabanay intoodii badnayd inta kalena raadkoodaan ku marka joognaa dadka hadda ma u ballan qaadaysaan in wax dhac iyo dhibaato ah aan loo geysanaynin gaar ahaana ciidamadiina dowladda waan ee horeyna waa shalaanbood ugu gaar ballan qaadnay haddana waa u ballan qaadaynaa maaha jid iyo jaadiidku maaha al-shabaab kaliya inuu noqdo jid iyo jaadiid hadduu igu jiro isagana waa qabanaya marka hadda xaggee kusii jeedaan kadib shalaanbood waa xaalad ciidan waa xaalad ciidan waxaan ku yidhi dhulka soomaaliya ay leedahay ama shacabka soomaaliya inta taaka ka dhiman tahay joogsan mayno waajibkayagana waa gudanaynaa En, intii aad hadda deegaanadaas aad qabsateen wax sh- dad maaragta ah oo aad kusoo qabateen oo ama shabaab ka tirsan en, ama xarumo iyo xeryo badan ee deegaanka ku lahaayeene aad soo hesheen ma jirtaa waa badan yihiin waa badan yihiin annagu waxaan soo qabano bacad gudubna hay-adda nabad sugidaan ku wareejinaa kaasi waxa uu ahaa jenaraal cabdikariin yuusuf dhagabadan oo ah abaanduuliyaha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo qadka telefoonka iigu warramaya isagoo ku sugan magaalada shalaanbood